نورنا نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق في دروب الموكب assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad weliba xiliyadan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan carruurtu waa carfoon waa cadar iyo udgoon alla nagu ciseeyey qodobada toddobaadkan aad barnaamijka ku dhagaysan doontaan inta uu socdana waxaa ka mid ah bandhig cilmiyeed cajiib ah oo ay samaynayaan ardayda madarasada daarul xadiid oo ku taalla wilaayada jubbooyinka iyo maamulaha madrasadaas oo kelimad jeedinaya waxaad sidoo kale maqli doontaan mid ka mid ah waalidiinta oo ka hadlay goobta ardaydu bandhigga ku samaynayeen waxaan meesha ka marnayn xubnihii joogtada ahaa ee aan toddobaad weliba barnaamijka ku soo qaadan jirnay sida xubinta siirada iyo sidee u tarbiyeynaysaa carruurtaada ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
وسواه لم نجد أولا من مذهب وسواه لم نجد أولا من مذهب لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب
waa hagaaga mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo dhammaystiran madarasada daarul xadiid waa mid ka mid ah madaarista ku yaala degmada salagle ee wilaayada jubbooyinka waxaana wax ka barta arday iskugu jira wiilal iyo gabdho dhowaan ayayna ardayda madarasadaas sameeyeen bandhig cilmiyeed cajiib ah oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah waalidiinta hase ahaatee waxaad ku soo dhowaataan qayb ka mid ah bandhiggii ay ardaydu sameeyeen waxaana ugu horrayn bandhigga lagu furfurayaa aayaad ka mid ah qur-aanka kariimka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى
الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم وبعد أولا أصالة عن نفسي زكريا آدم إسحاق ونيابة عن زملائي في مدرسة دار الحديث في محافظة سلقلة الواقعة في ولاية جوبا الإسلامية أشكر والشكر علينا لزام وأحيي والتحية منا السلام على إدارة مدرستنا ومعلميها الذين قدموا جهودا لتنمية قدراتنا التعليمية والثقافية وأقول لهم شكرا على جهودكم المبارك وجزاكم الله خيرا وقبل الختام وصدق من قال ما أشرقت في الكون أي حضارة إلا وكانت من ضياء معلمي إن المعلم شعلة قدسية تهدي العقول إلى السبيل الأقوم هو للشعوب يمينها وشمالها وسبيل أنعمها وإن لم ينعم وأيضا أحيي أمتنا الإسلامية والشعب الصومالي المسلم عموما وخصوصا أبطال الجهاد الأمجاد في شرق إفريقيا قادة وجنودا وعلى رأسهم شيخنا الجليل وأميرنا الوالد أبو عبيدة أحمد عمر حفظه الله وقبل الختام أقدم الشكر والتقدير على إدارة إذاعة الفرقان الإسلامية ومراسليها وأقول لهم شكرا لكم على جهودكم المبارك وجزاكم الله خيرا فأنتم ثغر من ثغور الإسلام فلا يؤتين الإسلام من قبلكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
كم هي أركان الإسلام وما هي أر- وما هي أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا كم هي أركان الإيمان وما هي أركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ما هو الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ما هو التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيام يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى وأنه رب الجليل الأكبر الخالق البريء والمصور بل البرايا منشئ الخلائق مبدع بلا مثال سابق الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء الأحد الفرد القادر الأزلي الصمد البر المهيمن العلي علو وقار وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفيه qaybta kale ee ka hartay bandhigga waxaan soo gudbin doonaa toddobaadka dambe insha allah إنه قرآننا وأحاديث
hagaaga weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka tarbiyada caruurta idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan markana waxaad ku soo dhowaataan maamulaha madarasada daarul xadiid oo dardaaranno muhiim ah u soo jeedinaya waalidiinta iyo ardayda
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أولا الله بaan mahad celinaynaa allahaasu noogu nimceeyey nimcooyin badan oo lasoo koobi karin ee ugu horrayso islaamnimada iyo iimaanka nimcooyinka allahu noogu nimceeyey waxaa ka mid ah barashada cilmiga iyo baridda haddaan u fadhino waa fadli dhiir allah uuna siiyey nimcooyinka allahuna siiyey waxaa ka mid ah inuuna soo gaadhsiiyey xilli sharcigiisa allah lasku xukumayo wilaayaadka islaamiga shaqaynayaan fursaddaasoo in badanoo muslimiinta caalamka ayna haysanin allah uuna soo waafajiye hijradan iyo jihaadka sidoo kale mahadcelin alle kadib waxaan mahadcelinayaa carruurtan yaryar barnaamijkan ay soo bandhigeen waan bogaadinayaa waana soo dhoweynayaa barnaamijka tarbiyada carruurta ka baxay idaacadda islaamiga alfurqaan carruurtan hor fadhida ka qayb qaadanayso aad baan ugu faraxsannahay jasahum allahu khayran baan leenahay carruurtaas xaqiiqatan ardadan waxay soo bandhigeen waxaa aad loogu farxo weeye arday ay ka muuqata weeye tarbiyo islaami ah waad arkayseen tawxiidkiiyo su-aal iska weydiinayeen mar way isla qaadayeen siiradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa su-aal laska weydiinayaa ardadaasi arday dad badanoo ilmo badanoo la-eg caalamka hadda waxaanu dareemi karnaa tarbiyadan islaamiga ma haystaan qaarkood waxaa lagu tarbiyayaa lagu kubadda cagta iyo waxyaabo kaloo maalaayacni halka ilmaheennu diinta islaamka lagu tarbiyeeyey waa arrin ila aada loogu farxo weeye sidoo kale waxaan mahad celinayaa idaacadda islaamiga alfurqaan jasakum allahu khayran baan leenahay shaqaday u taagan yihiin xaqiiqatan shaqa aada u weyn weeye fidinta dacwada islaamka fidinayaan baraarujinta wacyigelinta ummadda muslimka wacyigelinayaan xil ummadda muslimka guumaysi badan oo dhan walba ay la kulmayso dhan maskaxeed ee dhan walba lagala dagaalamay waxaan leeyahay sii dadaala howl adag baad islaamka u haysaan shaqaada haysaan ixtasibuu ilaah idinka ajirsiiyo shaqaada saa usii xoojin lahaydeen ka shaqeeya ardadan yare haddana hor fadhiida waxay ka socdaan madrasada daaru xadiid ee degmada saragle gaar ahaan qismiga qur-aanka madrasada waxay ka kooban tahay dhowr qaybood qayb waa madrasada nidaamiga iskoolkii weeye qayb waa qismi xalaqaadka cilmiga mutuunta sharciga lagu bartaa lagu xifdiyaa qayb dumarka waaweynba cashira lagu siiyaa qaybta hadda barnaamijka ka qayb qaadata waxaa weeye carruurta qismiga qur-aanka qur-aanka dhigata weeye madrasada daaruxadiid waxaa la aasaasoo la furay kowdii bishii muxaram kun afar boqol soddon iyo sideed hijri inta way soo shaqaynaysay arday badan baa ka takhalusoo ka baxday qur-aanku xifdisay kuwa badan hadda way dhigtaan waa madraso in badan ka shaqaynaysa tarbiyada carruurta intaa kadib hadalkaygu waa saddex qodob qodobka koowaad waa fariin ku socoto ardayda qodobka labaad waa fariin ku socoto macallimiinta qodobka saddexaad waa fariin ku socoto waalidiinta aad baan usoo koobayaa haddaan ku hormaro ardayda qodob koowaad ardada waxaan leh mar koowaad waxbarashada ku dadaala man jadda wajada waman zaraca xasada qofkii dadaalaa wuxuu ku dadaalay wuu helaa qof walbana wuxuu beertuu gurtaa man talaba alculaa sahra alayaali waxaan leeyahay hala dadaalo qodobka labaad ardadaan leeyahay wuxuu yahay akhlaaqda islaamiga ee wanaagsan ha idinka muuqato diinta laydin barayo ha idinka muuqato tarbiyada islamiga laydinku tarbiyeynayo camalfal bay rabtaa qodobka saddexaad ardadaan leeyahay wuxuu yahay waalidkiiyo macallimiinta ixtiraama baarina ha loo noqdo si ilahay cilmigiina u barakeeyo halka waxaan nooga baxayaa fariinta ku socotay ardayda waxaan gelayaa fariinta ku socota macallimiinta kow macallimiinta waxaan leeyahay shaqadan inaynu ogaano inay tahay cibaado ikhlaaskana ku dadaalno hawshan dacwada macallimiinta u taagan yihiin waa cibaado qof walbana niyadiisa ay ku xiranta siduu u niyoodo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiis buu ku lahaa khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu waxaa idinkugu khayrma qofka qur-aanka bartay dadka bara khayrkaana wuxuu ku imaan karaa ikhlaas iyo niyad wanaagsan qodobka labaad waxaan leeyahay macallimiinta in aynu ku dadaalno mas-uuliyadna iska saarno waxbarashada ilmaha iyo tarbiyadooda qodobka saddexaad in aynu ku samirno ku dulqaadanno dhibka naga soo gaadhayo dacwadan la wado iyo ixtiraam la-aanta lala kulmayo fariinta saddexaad waa fariinta ku socota waalidiinta waalidiinta waxaan leeyahay ilmaha afar shay aynu ugu dadaalno kow waxbarashadooda si hoos in loola socdo labo tarbiyadooda iyo toosintooda in lagu dadaalo saddex ilmaha mooraalkooda in la ilaaliyo oo aan la niyad jebinin ilmaha in la dhiirigeliyo la ammaano lala socdo xawaashoo sidaas loola socday rabaan afar in loo duceeyo ilmaha mar kasta ilmuhu ducay u baahan yihiin garaac iyo canaan wax laguma qa- laguma sixi karo haddaynu qur-aanka dib u fiirinno waxaynu arkaynaa ambiyadii oo awlaadooda u ducaynayso tusaale nabiyullah ibraahim calayhi salaam waxaynu arkaynaa isagoo leh wa junuubanii wa baniyi an nacbud alasnaam allow iga dheeray aniga carruurtay asnaamta inaan caabudno ka ka fogee intaasaan kusoo koobayaa wajazaakum allahu khayran billahi towfiiq markana waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah waalidiinta ka soo qayb galay bandhiga ay samaynayeen ardayda wuxuuna waalidkan cabbirayaa dareenkiisa أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله وحا محد إذيلك إسك الله رب سبحانه وتعالى عن سوك وبكرين بعد حمد الله تبارك وتعالى وحا آد أمهدسن معلمينتي جهدغن انتان لا أقليي عرورتان قرة أعيننا إلهي سبحانه وتعالى كمك عاوي إلهي سبحانه وتعالى إلهي وينها واحد هاي هاوغو در ميزانك آخره مركا walaalayaal nimadan aad arkaysaan oo handhihiina hortooda ka muugat oo ubadkeena markay dhalanayeen meel duur eh wax joogo oo mawaad eh oo kale ahaa juhuuddan aad aragdeen la geliyey cilmigan oo annaga lafteena aan keeni karin la baray waxaana laga rabaa ilmahaas inaan maaragtay aan cilmiga iyo qur'aanka inaan maaragtay aan ku tadaawino oo qur'aanka aan ku gubaabino cilmi badan baa la baray ilaahay weynaha miisaanka aakhira allaha oogu kaba wajazaakum allahu wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
هو في الدنيا لنا خير من وأبي دون صوت الأذان دونه حد السنا دونه حد السنا
waa hagaaga barnaamijka tarbiyada carruurta ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa hase ahaatee markan waxaad ku soo dhowaataan xalqada toddobaad ee kelimaadkii ka hadlayay sidee u tarbiyaynaysaa carruurtaada waxaana mar weliba halkan inooga soo jeediya sheekh cabdulilaah abu khaalid قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكى برنامج نور ما نقدا يسمو في عليانا وزكى أنصت تجد الدنيا ارتسمت فيها البسمات بلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu ku soo jirray risaaladii kayfa turabbi abna'ak ee uu iska lahaa walaalka la yidhaahdo axmed ibnu naasir atayaar risaaladaas oo muqadimaya waxay ahayd iyo soddon qaacido muqadimadii waan ka soo dhammaanay waxaan ku jiraa weli qaacidatu luulaa ama qaacidadii hore oo ay ahayd sidaan ula dhaqannaa ilmaheenna marba maaragtay marxalada cumriga ah iyo dada ay joogaan yani kan yari matalan hal sano ilaa toddoba jira dhaqan gooriyu u baahan yahay toddoba ilaa afar iyo toban waxay u baahan tahay si goor loola dhaqmo afar iyo toban ilaa labaatan iyo kowna in si loola dhaqmay u baahan tahay suu walaalku kitaabka ku qoray ama risaaladiisa ku qoray marka waxaan sheegnay ilmaha eh, khayra mumayiska ah ama toddoba sano aan dhaafin wuxuu leeyahay tilmo- tilmaamo lagu yaqaano iyo dhaqana lagu yaqaano hal mid baan ka soo qaadanay oo ahaa inuu dhaqdhaqaaq badan yahay oo maaragtay uusan meel ku sugnaan karin sida qofka weyn iska fadhiisan iska fadhiisan karin ee uu yahay mutaxarik mid dhaqdhaqaaq badan uu yahay taasaan ka soo hadalay sifada labaad ee lagu yaqaano ilmaha aan mumayiska ahayn ama weli aan gaadhin toddoba sano aan ka bixin weli toddobada ku jira sifada labaad ee lagu yaqaano waxaa weeye shiddatu taqliid inuu aad si daran u taqliido oo ugu daydo dadka kale waxay sameeyaan ba isku dayaya in- inuu sameeyo marka cunugu wuxuu maaragtay qaliidaya oo ku dayanayaa dadka waaweyn gaar ahaan labada dhalay iyo macallinka xudhiga ayuu aada ugu daydaa wuxuu kaga dayanayaa wixii uu caan uu ku arkana wuu kaga dayanayaa waxun hadduu ku arkana wuu kaga dayanayaa hadduu arko matalan aabbihiioo tukanaya waxaad arkaysa isagoo soo garab taagaya oo raba inuu sida aabbihi u tukanayo u tukado hadduu arko aabbihii oo laa qadar allah dukhaan ama sigaar cabaya wuxuu isku dayaya isaguna inuu cabo oo aabbihi kaga daydo dhaqanka ayaa lagu yaqaanaa shiddatu taqliid inuu qofka ku daydo oo aada ugu daydo ayaa lagu yaqaanaa marka sidee looga cilaajiya arrinta iyada ah ama sidee loola tacaamulaa kudayashada badan ee ilmuhu wax kasta uu ku dayanayo arko uu rabo inuu koobi gareeyo marka ugu horreysa waxaynu uga sheekaynaynaa qisooyinkii saxaabada iyo dadkii saalixiinta ahaa iyo culammadii waaweyneed dad tusaale fiican ayaynu uga sheekayna dhaqankoodii markaasuu isku dayay inuu ku daydo marka labaad waynu la soconaynaa oo waxaynu baraynaa wax kasoo wanaagsan baynu aynu tusaynaa ama xaggiisa u kaxaynayna u jeedinaynaa siduu waxaa ugu daydo maalan ama tusaale ahaan inaad masaajidka u kaxaysid oo isagoo yar kusii raaco wuxuu kaga dayanaya dadku si u tukanayaa buu kaga dayanayaa salaadii si loo gudanaya ayuu baraya isagoo yar buu baranaya la qabsanaya sidoo kale ziyaaratu saalixiin dadka oo wanaagsan lasoo booqdo culammada iyo dadka ahlulkhayrka wuu kaaga dayanaya haddaad dhaqan uga dhigtid waxaan kaloo ka ilaalinaynaa inuu halka dhalada la yihahda ama telefisyoonka hortiisa inu in badan fadhiisto baynu ka ilaalinaynaa oo dhaqan xun uu ka qaato waxyaala badan buu kaga dayanaya hadduu arko waxaas inta badanna maanta waxaan maarata ka socdaa adduunka wax fiican oo dayasho mudan ma aha arrinta kale aynu maaragtay aynu isku dayayno inuu ku daydo ee aynu maaragtay aynu siinayno waxaa weeye waxyaalaan wax laga dhagaysto ama laga daawado oo ah video islaami wax islaamiya inuu daawado hadduu wax daawanayo wax islaami ah oo khayr ka sheekaynaya oo khayr tusaya oo ku buurinaya ilmaha maarata dhaqanka fiican iyo geesinimada iyo la dagaalanka iyo wax lamida taasoo ka sheekaynaysa qisooyin hadaf laga leeyahay oo weliba ku habboon dada ilmuhu markaa uu marayo waxyaala usan qaadi karin baa jira caqligiisu hadduu yaryahay waxyaala uu qaadi karo ayaynu u shidaynaa oo tusaynaa oo uu daawanayaa markaasaad arkaysa berri isagoo sidoodii samaynaya dhaqanka saddexaad ee lagu yaqaana ilmaha weli toddobada aan ka bixin ama toddobada sannada ku jiro alcinaad baa la yahay alcinaad waa madaxaday ilmaha intaad u firiso intooda badan markay leeyihiin waa madax adag wuxuu gaar ku yahay lagu yaqaanaa ilmaha yar inuu madax adag yahay aad u madax adag yahay oo wax kasta oo dirto uu diidayo marka ha la yaabin hana ku tuhmin oo maaragtay inuu ilmuhu maaragtay uu uu xun yahay maaha waa dhaqan ku abuuran ilmo kastoo yar inuu wax diido ha u aqaadan inuu la kacayo ee carruurnimay ka tahay waxaan marka samaynaynaa waxaynu ku dhiirinaynaa wixii cagsiga ahaa oo cinaadka ahayd inuu wax maqlo oo wax fiican raaco ayaynu aada ugu tirtirsinaynaa inagoon ku dilayn kuna canaananaynin ayaynu dhaqan uga dhigaynaa waxaynu xusuusinaynaa oo uga sheekaynaynaa qisooyinka fiican ama qisooyinka xunxun dheh waxaynu uga xusuusinaynaa qisooyinka xunxun oo maaragtay qofka canaadka waxa uu ilaahay kala kulmayo inuusan fiicnayn taasoo ka dhigaysa inuu maaragtay ka cararo qisooyinka markaad tidhahdo qofka caniidka ama waxmaqalaha ama madaxa adag waxa weeye wax wanaagsan maaha tusaale waxaan usoo qaadanaynaa shaydaankii ilaahay maarata warkiisa qaadan waayey oo markaasna ilaahay uu raxmadiisa ka fogeeyey naxariistiisa uu naarna uu ugu ballan qaaday marka haddaad cinaad noqoto shaydaan oo kalaad noqonaysaa baa odhanayna suxul carar agtayada shaydaankaasoo markuu ilahay cinaaday ilaahay u cadhooday wa adkhalahum naar naarta u geliyey ayaynu tusaale u tusaynanaa sidoo kale waxaanu ka tusaalanaa ahli waxliga kufaarta inay xun yihiin qabiix dhaqankooda xun baynu u caayaynaa tusaynaa inuu xun yahay oo gaalku inuusan wax fiican ahayn xagga ilaahay in laga necab yahay inuu shar adduunka shar mooyaane khayr usan keenayn waxaasaynu uga sheekaynaynaa si uga cararo gaalnimada iyo iyo shaydaannimadaas baynu tusaale ahaan baynu maaragtay waxa xun inuu madaxadayga iska daayo inay madaxadayga waxaa ugu horreeyey shaydaan iyo gaal baa ugu madaxadago ilahay ku canaaday oo ilahay maaragtay ka horyimi oo ilahay warkiisa qaadan waayo kuwaasaynu xumaantooda tusaynaa suu isaga daayo cinaadka iyo madaxadayga arrinta afraada lagu yaqaana ilmaha da'daasa waxaa weeye inuusan kala garanayn maxaa fiican iyo maxaa xun ma kala garanayo ilmahaasu waxaad arkaysaa ilmihiioo maaragtay hooyadiioo dab shidaysa oo arkaya ama kafriid shidaysa isaguna wuxuu isku dayayaa inuu maaragtay uu shido oo markaas dabkii uu isagii ku dhego si maaragtay ku gubo isagoo dhigaya gacantiisa biyo qulul ku ridaya ma garanaya waxaa ka imanaya dhibta ka dhaalan doontaa waxaad arkaysaa marwaxaddii oo ordaysa marwaxaddii guriga taallay marwaxaddii oo shidan isagoo faraha la gelaya waxaaso dhan ba arkaysa taaso dhan waxay kutusaysaa inuusan kala garanayn maxaasan maxaa dhibaya maxaa u qoran inuusan kala garanayn bay taas kutusaysaa marka iyada cilaaj kale male waxaa weye wixii dhibaya in laga fogeeyo biyihii kululaa iyo wixii dabka laga shidayey iyo maaragtay marwaxaddii maarata shaqaynaysa iyo wixii dhib keenayo o dhan ilmaha in laga fogeeyo suusan maaragtay ayan dhib ugu keenin ayaynu markaasoo kale ku dadaalaynaa arrinta shanaad oo lagu yaqaano ilmahaas waxaa weeye kasratu las'ila su-aal badnaan ilmaha yar wax ka su-aal badan arki maysa wa yasalu can ayi shay wax kastuu ku weydiinaya wa fii ayi waqti waqti kastuu ku weydiinaya wa ayi kayfiya suu doonuu ku weydiinaya had ma lahad su-aalihiisu marka iyada ah waxaynu ku dadaalaynaa jawaabtiis aynu siinayno waxaa dusheenaa inaynu maaratay been ka ilaalino jawaabtaas siinayna inay sax tahay oo beena ayan ku jirin baynu ka ilaalinaynaa asiladiisana waxaa caqligiisa ka sarreeya caqligiisu qaadi karana ugu jawaabi mayno wuxuu fahmi karaan ugu jawaabaynaa marka aynu maarata su-aasha la weydiiyo si kadiisa inoo weydiiyo markiiba ku degdegi mayno laakiin waan si degaan baynu ka fikirayna jawaabtaan siin lahay baan ka fikiraynaa ku odhan mayno weli waa yarto adigu su-aasha ha weydiin maad gaadhin maku odhanayno arrimahaasoo kale ha ka hadlin adigu waa yartay ha ka hadlin waxaa maku odhanayno haddaynu saa ku nidhaahno cinaadnimadii buu sii kordhinayaa iyo maaragtay madaxadaygii wuxuu leeyahay kuwan jawaabnima siinayaan dad kalu markaa weydiinaya marka waxaa laga yahay jawaabtii inuu cid kale intuu weydiiyo jawaab qaldan siiya dad su-aasha weydiiyo jawaab qaldan ay siiyaan oo madaxiisa markaas uu madaxa ku qabsado hadhowna laga fujin kari waayo oo yidhahda may hebel baabaa saa yidhi ama macallinkaygaa saa igu yidhi marka adigu jawaab fiican sii cid kale suusan wax u weydiinin taasna saasaan ula dhaqmanaa asilada badan saasaynu ku xallina insha allahu tacaala wuxuu kaloo uu maaragta caan ku yahay inuu faham badan yahay daakira xaada wax alla wixii maarata maqlo wuu qabanaya isaga fahamsaneen buu qabanaya xifdan ahaan buu qabanaya xifdan buu qabanaya aad ba ilahay markaas kale ilmaha xifdiga ugu fududeeyey leannahu waa xaashi cadoo kale oo wax wixii lagu qaraba qabanaysa oo nadiifka ah wax kale iyo mashquul kale ka ah wixii loo sheego wuu ku dhegayaa marka sidaa uga faa'idaysanaynaa xifidkaa badan ilaahay siiyey ee weliba iska automaatiga aaliga ah ee maaragtay aan fahamka kula socon maxaan samaynaynaa qur-aankaynu xifdiga qur-aankaynu ku dadaalaya inuu xifdiyo ku dul akhriyaynaa ku dul dhegaysanaynaa ilmaha dugsiga akhriyeen qur-aanka akhriyan ag fadhiisinaynaa xadiiska shariifka ayaan xifdigiisa ku dul akhrinaynaa ama idaacadda ushadaynaa si uga dhegaysto ducooyinka ayaynu maqashiinaynaa iyo adkaarta canaashiida haadifa oo iyana faa'iido leh marmar maqashiinaynaa arrintaas waxaa weeye waxay keenaysaa isagoo yar inuu wax badan xifdiyo isagaan macnihi fahamsanayn laakiin berri markuu mumayis noqdo o caqli yeesho ayuu wuxuu shalay xifdiyo kaydkiisii ayuu fahmi doonaa oo ka faa'iidaysan doonaa هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعقول للآباء سمت وأضاء بنوها كالبدر نسقي للغرس وفي يدنا سحب بفوائدنا تهمي أمطار سكبت من فمنا تسقي المجتمع من الحكم تسقي المجتمع من الحكم
qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqada soddon iyo sagaalaad ee xubinta siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana halkan inooga soo jeedinaya cabdiraxmaan beder
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastoo aad joogtaan carruur ay kusoo dhawaada xubintii siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam xalqadii soddon iyo sideedaad waxaan kusoo bilownay duulaankii fatxu maka waxa inoo dambeeyey cabaas iyo cumar binu khataab oo soo cararay dhanka nabiga sala allahu calayhi wasalam cabaas oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi nebiga ayaan u galay cumarna waa uu soo galay wuxuuna yidhi rasuulkii allow kani waa abu sufyaan allah ayaa gacanta kuu soo geliyey isaga oo aan ammaan kugala jirin iyo balan marka ii ogolow aan qoorta ka jaree markaa baan yidhi rasuulkii allow aniga ayaa ammaan siiyey cumar markii uu hadalka badiyey ayaan ku yidhi isdeji cumarow wallaahi hadduu ahaan lahaa reer bani cadiya binu kacab saas ma dhahdeene cumar ayaa yidhi isdeji cabbaasow islaamnimadaada ayaan ka jeclaa hadduu islaami lahaa khataab sababtoo ah waxaan ogaaday islaamnimadaada iyo inaad diinta qaadato ayaa nebiga looga jecel badan yahay islaamnimada khataab hadduu islaami lahaa nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa ku yidhi cabbaas gey meeshaad degan tahay hadduu waagu baryana ii keen waan sameeyey waaga markii uu baryay ayaan ula soo jirmaaday nebiga sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaa ku yidhi abuu sufyaan hooga abuu sufyaanow miyaadan weli garaadsan inaad dhahdo laa ilaaha ila allah abuu sufyaan ayaa yidhi hooyaday iyo aabbahay ha lagugu furtee maxaa kaa dulqaad badan maxaa kaa karaamo badan maxaa kaa qaraabo xariiris badan wallaahi waxaan ogaaday hadduu allaah la jirhkii ahaan lahaa alla kale wax ayuu ii tari lahaa nebiga ayaa yidhi hoogay miyaadan weli ku qancin in aan ahay rasuulka allaah abuu sufyaan ayaa yidhi hooyaday iyo aabbahay ha lagugu furtee maxaa kaa dulqaad badan maxaa kaa karaamo badan maxaa kaa qaraabo xariiris badan tan ah in aad rasuulka allah tahay weli nafteedu kuma qancin cabbaas ayaa ku yidhi war hoogay islaam intuusan qoorta kaa jarin markaas ayuu ku dhawaaqay shahaadateynka xaqa ah waana islaamay cabbaas ayaa ku yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam nebigii allow abuu sufyaan waa nin faan jecel ee wax u yeel nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa yidhi haa ninkii galo guriga abuu sufyaan waa aamin ninkii albaabkiisa soo xidhaana waa aamin ninkii gala masjidka xurmada lehna waa aamin markii uu damcay in uu baxo ayuu yidhi nebigu cabaasow ku celi meesha toga xidhiiriga ka yahay si uu arko ciidamada allah markii ay galayaan meesha waan ku celiyey meeshii ilaa qabaa'ishii oo bandiiradoodu wata soo mareen ugu dambeenna waxaa soo maray nebiga sala allahu calayhi wasalam oo hogaaminaya guutadiisii cagaarneed oo muhaajiriin iyo ansaar ka kooban oo indhaha ma ahanay meel kale laga arkeenin markaa buu yidhi abuu sufyaan subxaana allah war cabbaasow kuwani waa ayo markaa baan ku yidhi waa rasuulkii iyo muhaajiriintii iyo ansaar markaa buu yidhi war kuwaani cid ku aado ma lahan maalinkaas bandiirada reer ansaareed waxaa waday sacad binu cubaada markuu soo maray abuu sufyaan ayuu ku yidhi maanta waa maalintii la isku hilboobi jiray maanta waa maalintii la banaysan jiray wixii xurmada lahaa maanta allah ayaa duleeyey qoraysh arrintaas ayuu abuu sufyaan u sheegay nebiga sala allahu calayhi wasalam markaa buu yidhi nebigu sacad been ayuu sheegay maanta waa maalin kacbada la weyneynayo maanta waa maalin allah quraysh sharfay kadib bandiiradii ayuu ka qaaday sacad wuxuuna u dhiibay wiilkiisa qays binu sacad abuu sufyaan waa uu baxay wuxuuna tagay maka wuxuuna dhawaaqay af labadiis wuxuuna yidhi kani waa moxamed oo idinla yimid wax aadan iska celin karin ninkii galo gurigayga waa aamin waxay ku dhaheen war allaha ku dilay gurigaaga muxuunuu taraa markaa buu yidhi ninkii gurigiisa soo laabtaa waa aamin ninkii masjidka galana waa aamin markaa baa dadkii ku yaaceen guryahooda iyo masjidka nebiguna waxa uu kasoo galay mako dhanka kore khaalid ibnu weliidna waxa uu u faray inuu kasoo galo dhanka hoose wuxuu ku yidhi haddii qof reer quraysh ah iskiin hor istaago u jabsida balka waxaa inoo ballan ah buurta safaa ma dhicin in qof is-hor istaago hadday dhacdana way dilayeen waxaa is aruursaday waxmagaratadii quraysh waxaana hogaaminayay cikrama ibnu abijahl safwaan binu umaya suhayl binu camar markuu nebigu soo gali rabo magaalada waxaa hub diyaarsaday ninka lagu magacaabo xamaas binu qays naagtiisii ayaa ku tidhi wallaahi inaan maanta moxamed iyo raggiisa la is-hor istaagi karin wuxuu ku yidhi wallaahi waxaan rajeynaa in qaar ka mid ah ayaga shaqaale kaaga dhigo kadib waxa uu ku geeraaray hadday maanta imaadaan wax cudurdaar ah malihi kani waa hub dhammaystiran iyo agabkii dagaalka kadib waxa uu u baxay qandana oo raggii dagaalka rabe isku aruursadeen markiiba waxay isfara saareen ciidankii khaalid waxaana la isdhaafsaday wax xoogaa gamuuno isku tuurtuur ah kadib waa kala carareen markii qaarkood la dilay xamaas ayaa cararay wuxuuna u tagay naagtiisii wuxuuna ku yidhi naa albaabka ii ood waxay ku tidhi aaway warkii aad sheegaysay wuxuu ku yidhi asagoo geeraaraya haddaad tegi lahayd khandana waxaad arki lahayd cikrama iyo safwaan oo cararaya abuu yasiidna waa suhayle uu u taagan yahay sidii gabar agoon ah waxaana soo qaabilay seefo muslimiintu wataan waxay naga jareen madaxyada iyo dhudhumaha waxayna nagu garaaceen garaac aan la maqleen waxaan ka ahayn gurxan waynana eryanayeen ayagoo naga dul gurxamaya maantay ha ku dhawaaqin wax canaan ah abuu hurayra ayaa yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa soo qaabilay wuxuuna galay magaalada maka zuweyr binu cawaam ayuu u diray labada dhinac midig iyo bidix mid ka mid ah midda kalena waxa uu u diray khaalid binu weliid abuu cubaydan waxa uu u diray dhanka waadii xusar waxayna ku socdeen bartamaha waadiga halka nebiguna la socday katiibadiisa quraysh waxa ay soo aruurisay dad isku keenkeen ah waxayna dhaheen waan garab taagannahay hadday guulaystaan hadday jabaanna waxaan siinaynaa moxamed waxa uuna weydiisto nebiga ayaa yidhi abaa hurayrow waxaan ku yidhi waan ku maqlay waana ku ajiibay rasuulkii allaw wuxuu ku yidhi iigu yeer ansaar yuusan ii imaanin qof aan ansaar ahayn waan u dhawaaqay wayna yimaadeen nebiga sala allahu calayhi wasalam ayay isku hareereeyeen wuxuuna ku yidhi ma aragtaan isku keenkeenka quraysh iyo ciidamada ay isku aruuriyeen u jafa sida balka loo jafo waxaana inoo badan ah buurta safaa abuu hurayra waxa uu yidhi waan soconnay qofkeena ma doonayn in uu dilo qof ayaga ka mid ah ilaa hadduu doonana waa uu dilayey kadibna waxaa laga taagay bandiirada rasuulka meesha lagu magacaabo xajuun oo u dhow masjidka alfatxi kadibna waa uu guuray asagoo uu muhaajiriintu iyo ansaartu ku hareeraysan yihiin horay iyo gadaalna ka xigaan ilaa uu galay masjidka waxuu qaabilay xajarka wuuna taabtay kadib waa uu dawaafay ayadoo gacantiisa qoys ku jiro hareeraha masjidkana waxaa yeelay saddex boqol iyo lixdan sanam wuxuu bilaabay in uu qoyskii ku duro asaga oo dhahaya jaa'a alxaqu wazahaqa albaadil ina albaadila kaana zahuuqa asnaamtuna way hoobanaysay wuxuu ku dawaafayay hashiisa maalintaas ma ahayn mid muxram ah saas awgeed wuxuu ku gaabsaday dawaafka markii uu dhammaystay dawaafkiisa wuxuu u yeedhay cusmaan binu talxa wuxuuna ka qaaday furihii kacbada waxa uu amray in la furo kacbada waana la furay waa uu galay waxuuna ku arkay sawiro laga sameeyey nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil oo aslaam la soo baxaya markaa buu yidhi allah haaleeyey wallaahi in aysan weligood aslaam isticmaalin kadib waxa uu faray in la tirtiro sawirada waana la tirtiray kadibna waxa uu u jihaystay derbiga ku wajahan albaabka wuxuuna ka istaagay meel u jirta saddex dhudhun kadibna waa uu ku tukaday kadib waxa uu u jihaystay beedka wuxuuna ku takbiirsaday dhinacaydiisa oo dhan allahna waa uu keli yeelay kadib waxaa la furay albaabkii iyadoo quraysh soo buux dhaafisay masjidka ayagoo u taagan si safsaf ah ayagoo eegaya waxa uu ku samayn doono wuxuu qabsaday albaabka labadiisa fidqo kadib hoostiisa ayuu ka soo eegay wuxuuna yidhi allah xaq lagu caabudo ma jiro oo aan allah ka ahayn yaboohiisii waa uu ka dhoweeyey addoonkiisana waa uu u gargaaray ciidankiisana waa uu sharfay isbahaysatadiina keligiisa ayuu jebiyey aarsi kasta iyo dhiig kasta iyo maal kasta oo si xaaraan ah lagu kala qaadan lahaa maanta lugayga hoostooda ayuu ahaaday marka laga reebo ilaalinta beydka maamulkiisa iyo waraabinta xujayda qofkii loo dilo si kas u eg sida in jeedal lagu dilo ama ul waxaa ka waajib ah diyo la adkeeyey waana boqol geel oo ay ka mid yihiin afartan dhale kulankii qoreesheedow allah waxa uu idinka dulqaaday santaagii jaahiliga iyo faankii lagu faani jiray aabbayaasha dadku waxay ka soo farcameen aadam aadamna waxaa laga abuuray caro kadib waxa uu akhriyey yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa caruurey xalqadii soddon iyo sagaalaad ee siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam tan iyo intaan ku kulmayna xalqada soo socota iyo toddobaadka kale waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu والسيدة خديجة زوجته الأمينة ولد في مكة ومات في المدينة والسيدة خديجة زوجته الأمينة ولد في مكة ومات في المدينة
قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب
guud ahaana intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka tarbiyada carruurta oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan intaan ku kulmayno barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
هو في الدنيا لنا خير من وأبي دون صوت الأذان دونه حد السنا دونه حد السنا لم يغر بي في ليال الكرب لم يغر بي في ليالي الكرب فاضيا مشرقا